wasaaradda waxbarashada hidaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka jubbaland iyadoo ka duuleysa baahida bulshada ee dhanka waxbarashada ayaa waxay jaangoyn ku samaysay khidmadda laga qaado ardayda dhigta dugsiyada agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada dowladda jubbaland ayaa faahfaahin ka bixiyey jaangoynta khidmadda laga qaadayo ardayda dugsiyada dhigta sidaad ula socotaan waxaa furmaaya maalinta sabtida ah oo bisha febraayo ay tahay kow teeramkii labaad ee dugsiyada dowlad goboleedka jubbaland gaar ahaan degmada kismaayo haddii ilaahay mooya sana dugsiyeedka laba kun labaatan afar laba kun labaatan iyo shan waxaan rabaa sidaad ula socotaan sidii ay u dhacday dowladdii dhexe ee soomaaliya waxbarashada waxaa soo waday oo dhexda u xirtay waalidiinta soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maadaama ay intaas soo wadeen waalidiinta soomaaliyeed waxbarashada waxaa la soo gaaray waktigii la caawin lahaa ama ay dareemi lahaayeen in dowladdoodu ay caawin karto sidaa awgeed waxaan farayaa dhammaan bahda waxbarashada maamulayaasha macallimiinta shaqaalaha wasaaradda waalidiinta in dhammaan tariifadii ama qiimihii lagu dhigan jiray dugsiyada wax laga dhimay waxaa ka mid ah dugsiga sare laga bilaabo bishan labaad ama bisha febraayo kowdeeda waxbarashada bilaaban doonta arday kasta oo dugsi sare ah wuxuu bixinayaa labaiyo toban dollar arday kasta oo dugsi dhaxaan ah wuxuu bixinayaa siddeed dollar arday kasta oo dugsi hoosaana wuxuu bixinayaa lix dollar arrintaas oo la tashi badan laga sameeyey lagala tashaday bulshada lagala tashaday bahda waxbarashada noocay tahayba waxaa la isla qaatay in waalidkii intaas soo waday waxbarashada ee u soo maray dhibaatooyinka badan in laga khafiifiyo lacagtii ay bixin jireen maadaama iskuulladii loo helay waxyaalo caawumaada sida dhisme dayactir macallimiin manhajkii waxbarashada imtixaankii shahaadadii intaasoo dhan maadaama ay dowladdu diyaarisay waxaa la isla qaatay oo la isla gartay oo madhaafaan noqotay in waalidka colayska laga dhimo lacagtaasna ay bixiyaan